halkani waa laantafka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka dhammaan dhegeystayaashana sharafta looga ku soo dhowaada barnaamijyadeeni xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta kowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imaanaya buugga nolosha inoo soo jeedinaya ismaaciil daadiyaha barnaamijka maanta waa faarax aan idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaag a oon idinkugu bishaaraynayna inaad maqli doontaan heysooyin dhegiin u raaxeeya dhammaantiin dhegeystayaal waxaynu idiin rajeynaynaa dhegeys wacan halkaad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora dib ayaan idinkaga sheegi doonaa ciwaankanaga intaaynan u gudagelin barnaamijyadenan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn ule nolosha guud ee dadka waxaanan idiin rajeynaynaa inaad barnaamijkan ka korsan doontaan waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontiina caafimaadka waxaana noo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadlaya maanta cudurada shubanka caruurta intaaynan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu dhegeysanno heestan soo socoto
Nico, Nico, Nico. waagii nalku iga daranaa biyuhu iga joogsadeen dhaqaduhuna iga jabeen bisaaskuna igu dhex jiray martidu way igu jilayeen shahbaan layga waayi jiray xabkiisyaa iga dhex jiray wax jira uunban ahaa war ninkow ninkow ninkow maxaa madfac laygu jiray maxaa kaara layla jiray maxaan jajaabo burburay sariirihi jilicsanaa kuraastii maxaa la jiitay maxaan jaqaf laygu reebay ma joogo mana aan jiro jahaygaad ka aragtaa war ninkow ninkow ninkow taariikhdii shangaaniyo jasuuradii laysla jiray dalkaygii kaleeta iyo curugana wayla jaan galbeedka haddaad ka joogto wawjeeda mayaziray lugta siday ugu hayeen waabay jirtay unku daa war ninkow ninkow ninkow
haddaba inta badan waxaan kusoo guda jirnay dhibaatooyinka iyo cudurada caruurta ku dhacaya haddaba waxaa ogaateen caruurta inteeda badan waxaa haleelo cuduro aada iyo aada u xun oo aynu adkeysan karin maxaada maxaa yeelay cudurada caruurtu aada iyo aada ayay u dhibaateeyaan oo waaba u dhintaan inta badan marka waxaana keenay ka taxadar la-aanta ama infekshanada qaar ka mid ah oo waalidiinta ah ay waxba ka garanayn marka mar haddii caruurtu ay ku dhacdo cuduro kala duwan waalidiinta waxaa loo baahan yahay waxay aqoon u leeyihiin oo wax ka qaban karaan habka dhaqanka ah inay wax aga qabtaan wixii kale ee isdhahaan mataqaanaa waxay keeni karaan dhibaato ka weyn intaasiti caruurta waa in lagula tacaalaa sidii takhtarka loo gaarsiin lahaa maxaa yeeley takhtarka takhasuskiisa ama mataqaanaa daaweynta cudurada ayaa aalaaba uu ka kaalmeynaya ilmahaasiti ku dhibaateysan mataqaanaa nolosha ku dhibaateysan haddaba caruurta u dhimata shubanka waxay u dhintaan biyo la-aan ay u dhintaan jirkoodana waxaa ka baxo fi biyo fara badan biyo la-aantu waxay ka timaada marka jirka biyuhu ay ka baxaan ay ka badan yihiin kuwa uu qaadee tani waxay dhacdaa marka uu shuban xumi oo ama jiro gaar ahaaneed oo hunqaaco keenta ee la socoto waxayna kaloo timaadaa marka qofku buko oo xumi badan ay ku timaado ama qandho badan ay ku timaado ama markuu qofku cuntadu uu aalaaba qaado waayo marka intaasiti waxaa loo baahan yahay in ay waalidiinta caruurta haysa ay kala gartaan maxaa yeelay fuuqbaxa ka badan biyaha uu qaadanayo waxa weye waa dhibaato maxaa yeeley qofkii biyaa siinaysaa naaskaa siinaysaa cuntaa siinaysaa wuxuuna islamarkaasiti sameynayaa barabax aada iyo aada u ballaaran oo ka ballaaran wixii aa siinaysa oo yaryihiin marka waxaa dhici karayso in qofkii xanuun uu hayo xanuunkaasiti uu keeni karayo mandhaciradiisa habkay u shaqeynayeen oo keeni karayo in ay xumaadaan kadibna jirka dhacaankiisa iyo biyihiisa ay ku dhumaan mataqaanaa shubankaasiti mandhacirada qaar ka mid a mataqaanaa ay keeni karaan dhibaatadooda marka waxaa loo baahanyahay marka cunugu aada u fuuqbaxo in biyo loo sameeyo oo nadiif ah biyahaas tu la karkaranayo ama kuwa mataqaanaa warshadaysan ee loogu talagalay marka hooyooyinka qaar ka mid ah biyaha waxay u diyaarsadaan hab nidaam ah oo waxay ku shubtaan mataqaanaa ama tarmuus ama quraarad nadaafad leh ayay ku shubaan biyihii ay karkariyeen kuwii wasaqaysana waa iska qubaan weelasha ilmaha biyaha lagu siinaya sidoo kale ee mataqaanaa ee quraarada yar ee caaga ah waxay keeni karaysaa ilmaha maadaama mataqaanaa uu matagi karayo ama mataqaanaa aan badanaa loo rumeynin infekshanada afkiisa ka imaanaya in ay dhalada qabsadaan ka bacdana ay dhibaateeyaan marka waxaa loo baahan yahay in laga taxadaro alaaba dhibaatooyinka ilmaha ay u keeni karan dhalooyinka marka inta badan cudurada caruurta ku dhaca ee shubanka keena way farabadi yihiin oo aada iyo aad ay kordow yihiin waxaa jiro qeybo kala duwan oo shubanka keenayo marka waxaa loo baahan yahay in lala socdo barnaamijka si looga faa-ideysto qeybaha kale ee mataqaanaa cudurada iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin mataqaanaa shubanka hadda maamada waxaa loo baahan yahay iyo mataqaanaa aabahaba intaba waxaa loo baahan yahay cudurka markuu caruurta saas u haleelo in mataqaanaa taxadarkiisa iyo kawarqabkiisa aad iyo aada laiskugu taxalujiya maxaa yeele ilmihii waa loo baahan yahay ilmihii aad iyo aad ayay mas-uuliyadooda ku saaran tahay oo xagga mataqaanaa ilaahiyin bay kaaga saaran tahay maxaa yeele caruurtaada marna waa ku anfacayaan marna waajib ayaa mataqaanaa kuu saaran oo loo baahan yahay inaa mataqaanaa kala xiriirtid marka shubanka mar alla markaa dare in cunug uu sameynayo biyo aad iyo aad u fara badan oo jirkiisa ka baxayo oo markaasite cunugii maskaxdiisii noloshiisii habigiisii farxadiisii iyo dhaqdhaqaaqiisii intaba ay saameyneyso waxaa loo baahanyahay in cudurkii mataqaanaa cunugii aa kala dagaalantid oo aa lasoo gaartid qeybaha mataqaana maanta cusub ee lagu soo kordhaya caafimaadka m c hjyada waxaa weye meelo waxaa helaysaa cusbadii oo diyaar garaysan qaabkii mataqaanaa jadwalka aa u siin lahayd iyo habkay mataqaanaa adigoo nasabtaada markaa ka dhertahay meelaha caafimaadka aada wax uga qabsan lahayd markaa sidaa daraadeed aada iyo aad ayay u baahan tahay in qofkii bini aadanka ula socdo cuduradaasiti
sidaan horeba idinkugu sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiima marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisa nolosha waxay gelaysaa khatar waxaan filayaa inaad dhuuxdeen kana faa'iidaysateen haddii aad qabtaan su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka amad haysaan talo iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qorayna la socodsiiya cinwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeenu waxaa weeye codka rajada dadka sanduuqa bosta afar laba laba todoba lix nairobi kenya haddana waxaad kusoo dhawaataan heystan
Thank you. waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhaataan cashirkii inoo imaanayay kitaabka nolosha inoo soo jeedinay ismaaciil mowduuca maanta wuxuu ku saabsan yahay maanku eeg maanka caruurta inta ka horeysana aynu dhegaysano qasiidadan
dhegeystayaal kusoo dhawaada casharkeenna maanta maadaamanu aragnay waxyaalaha xeerta ciise ay mareen iyo dhibaatooyinka ay dhex mareen iyo waxyaalaha sababta ay tahay inaan saasoo dhan aan u dhiboono ay tahay abaalgudka aan hadhow dambe aan sugayno maanta waxaan arkaynaa wax ku saabsan maanka u eg maanka caruurta kanoo ah macnihiisa ay tahay dadka is-hoosaysiiya oo ilaah le isku halayo oon tiir kale laheeno oo ilaah ku tiirsada waayo haddii aan iska dhigno dad aan adduunka waxyaalahood aan ku jeesanin oon arg istusinayna inay dhibaatooyinka adduunka ay fiiriyaan oo asaga u jeestaa waxaanu noqonaynaa caruur camal haddii aan iska dhigno inaan nahay caruur camal waxaan noqonaynaa dad ilaah u go-oy oo waxyaalaha adduunka waxba ka ogeen laakiin rabaan inay ogaadaan badbaadada ilaah waxay tahay bal aan akhrino wax ku saabsan aayadahaasi aayadaha labaatan iyo shan ilaa labaatan iyo lix oo ku saabsan maanka u eg maanka caruurta wakhtigaas ciise ayaa hadalkan yidhi aabbow rabbiga samadda iyo dhulka waan kuugu mahadnaqayaa waayo waxyaalahan ayaad kuwa caqliga iyo garashada leh ka qarisay oo waxaad u muujisay ilmo yaryar haa aabbow waayo sidaas ayaa ka farxisay waxaanu arkaynaa inuu ilaah ciise ugu maxadnaqinayo ilaah siduu u soo diray iyo waxyaalaha uu dadka u furfuray inuu ugu furfuray ma ahan dadkii maaragtay xigmadda lahaa oo cilmiga lahaa oo maarata isweyneynayey inay wax badan ka saheen oo nibiyada qaar iska dheh nibiyada munaafiqyada ah sida aan horey usoo aragnay laakiin wuxuu ugu mahadnaqayaa ilaah aabbihiisa jannada ku jiro inuu waxyaalahan u furay dadka maankooda u yahay ama dadka caqliga iyo garashada u yar kuwaasoo ah kuwa aan isku hadlaynayn waxyaalaha adduunku laakiin oona su-aalna ka lahayn wax kasta oy maqlaan oo ku saabsan ilaah waayo waxaan aragnay markaan baranayn wax ku saabsan yuhuudda waktiga sharciga inay istusayeen inay yaqaaniin wax badan oo ku saabsan sharcigii waayo mar kastoo loo sheegaya ayagan waxay tusayeen si ay wax u yaqaanaan siday maskaxdooda u furfuran tahay siday cilmi u leeyihiin oy ugu dhaqdaan laakiin ma aheen sababta in sharci lagu dhaqdo laakiin waxay ahayd sideedan looga dhaqdaa maxaana looga dhaqanayaa waxaanu aragnay in looga dhaqdo si oo ilaah ka farxinayso sababta aan sharciga ugu dhaqanaynino ay tahay waxa aan heli doono kadib sidaan hadda u aragnay silca aan silcayno maxaanu u silcaynaa waxaanu u silcaynaa ciise naftiisa wuu noo silcay oo asaga naftiisa waa la diiday wakhtigu adduunkan joogay lama aqbalin lama ogolaanin dhimashada uu iskulaabta ku dhintay waxay ahayd wuxuu ilaah ugu talagalay waayo hadduu uu iskutulaabta ku dhiman laheen maanta ma aan lahaan lahayn waxaan sheegano ama dembi dhaaf maanta aan sheegano inaan dembi dhaaf aan leenahay laakiin ilaa waktigaasi dhalashadiisii ilaa dhimashadiisii waxaanu aragnaa dadka maskaxdooda inay ka weyneyd tan oo wixii looga talagalay oo si xun ay ula dardaartameen asaga maanta asagana wuxuu ugu mahadnaqayaa inuu waxyaalahaana ilaah u furfuray dadka aan iska dhigaynin inay wax yaqaaniin laakiin dadka isku hadlaya ilaah inuu yahay waxgaradkooda maskaxdooda niyadda wanaagsan iyo wax kastoo wanaagsan ay ka imaadaan ilaah oona asaga ugu mahadnaqaan laakiin walaalayaal waxaan idinkala qaybsanayaa inaan noqonin dad isku filan qof isku filan ma jiro laakiin haddii aan noqono dad ilaah ku tiirsan oo ciise masiix u arkay inankiisa madiga ah oo uu jirkayna inuu geshiyey adduunka u keenay si aan u badbaadno waxaanu noqonaynaa dad ku jira badbaadada dhabta ah aanu noqono dad maankooda u yahay maanka caruurta waayo caruurtu wax badan ma ay su-aalaan wax badan ma ay yaqaaniin laakiin waxay yaqaaniin hal wax hooyadood waa yaqaaniin aabbahood waa yaqaaniin ka badan dadka dhaqaalayna way ka saayaan saasba haddii aan fiirino waxaa weeye inaan aragno badbaadadu ilaahna badbaadiyey inaan sii su-aalno waayo si aan horey usoo arki doono kuwa ruuxa quduuska su-aalaa weligood looma dembi dhaafi doono laakiin kuwa gaar wax ugu hadlaa inanka ilaah inuu yahay wiilka ilaah ama waxyaalo noocaase ayna weydiistaan inuu ilaah u furfuro waa loo caafinayaa walaalayaal ayaanan su-aalin ruuxa quduuska aan barino inuu xikmad nagu soo dejiyo ruuxa quduusku niidaynu uu furo oon ciise masiix u ogolaano inuu yahay badbaadiyaheenna dhabta ah
dhegeystayaashana sharafta laxow waxaa maanta intaa inoogu eeg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay xiliyadan oo kale halkaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysaan wax tala ama tusaale ee ku saabsan barnaamijyada halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qora inala socodsiiya cinwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya mar labaad cinwaankeenu waa codka rajada dadka sanduuqa boosta afar laba laba toddoba lix nairobi kenya barnamijkan waxaa isku soo dibiraday ismaaciil waxaana idiin soo jeedinaya faarax xagga farsamadan waxaynu hayay misisniya mongo intaynu markaa labada dib ugu kulmayno sidaa ay nabadgelyo